aayaadkii ka warramaya siyaamka aayaadkii xajka ka warramayeyna waa soo socdaa labadaa dhexdooda ilaahay waxa uu dhigay jihaadka inuu ka warramo ama axkaam aljihaad jihaadka iyo axkaamtiisa iyo dhiirigelin ilaahay uu ku samaynayo ummadda ku abaabulayo marka la eego munaasabadda labadaa ka dhaxaynaysa wallaahu aclam waxyaabahay noqon karta waxaa ka mid a marka dadka caqiidadooda iyo cibaadadoodu iyo arrimahooda bulshada ee ijtimaacigu ay hagaagaan yusama haada islaaxan daakhiliyan arrinkaasi waa gudihii oo la sallaxay oo xiriirkii ummadda islaamka dhexdooda iyo xiriirka ilaahay lala haayeen waayo walaa yabqa hada alislaaxu adaakhili ilaa an yuujada islaaxu alkhaarijiy gudaha arrimihiisa la sallaxee la hagaagsiye hagaagsanaan maayo haddaan gaashaanka dabadda la yska gejinin arrinka dabaddu haddaanu tiirsanayn arrinkii guduhuna mid noqon maayo sidaa daraaddeed baa soomkii markuu ilaahay uu ka warramay intaanu xajkii ka hadlin ayuu jihaadkii ka warramay dadka muslimiinta goorta masjidka u dhismaanaya caqiidadooda iyo akhlaaqdooda iyo cibaadadooda u dhismaanaysa ummadooda iyo dowladooda iyo dalkooda iyo diintooda u dhowrsoonaanayo waa inay difaac dabaddaa leeyihiin saa darteed baa jihaadka halkan ilaahay uu ka warramay haddaanay taasi jirinna dee ilaahay baa ka warramo walowlaa darfu llahi nnaasa bacdahum bibacd lahudimat sawaamicu wabiyacun wasalawaat wamasaajidu yudkaru fiiha sm ullah haddaanay jirin gaashaanka mu'miniinta ay u hayaan gaalada dabadda mar walba meesha lagu cibaadaysanayay yuhuuddu ku cibaadaysanaysa nasaaradu ku cibaadaysanaysa muslimiintu ku cibaadaysanaya baa la dumin laha marka munaasabaddu waa taa waa munaasaba daqiiqa latiifa raayica waxaa kale oo ay noqon kartaa oo iyaduna ku jiri karta jihaadku inuu ka mid yahay cibaadooyinka waaweyn waa saaxaadka waa aqdasu saaxaad goobaha qofku oo ku luqa fidsanaya weeye marka uu doonayo ilaahay inuu u cibaadaysto sidaa daraaddeed ayaa mujaahidkii weynaayay cabdullaahi bnu lmubaarik la odhan jiray taabiciga jaliilkaa ayaa marna cilmiga xadiidka iyo cibaadadu wadi jiray marna wuxuu soo shaqaysan jiray xoolo badan oo dhaqaaluu lahaa sanadaha qaarkoodna wuxuu siin jiray jihaadka iyo bilaha qaarkood saaxiibkii fudayl ibnu cayaad oo isaguna caalim weyn oo caabid ahaa oo xaramka ku cibaadaysanayuu waraaq uga soo qoray meesha qabow ee shaam la yidhaahdo isagoo ka dagaalamaya cabdilaahi baa fudayl usoo qoraya waa kii lahaa yaa caabid alxaramayni low absartanaa la calimta anaka fi lcibaadati talcabu man kaana yakhdubu khaduhu bidumuucihi fanxurunaa bidimaa'ina tatakhababu aw kaana yutcibu khaylahu fii baili fakhuyuulunaa yowma asabixati tutcabu riixu lcabiiri lakumu wanaxnu cabiirunaa wahju sanaabili walqubaaru labyadu waa ninka labada xaram ku cibaadaysanayo haddaadna arki lahayd buur goobta cadow la ysku hayo markaan islaba rogayno waxaad garan lahayd inaad cibaadada ku ciyaarayso qofka isagoo xaramka ku cibaadaysanaya ilmadu dhabankiisa daadanaysaa hadduu jiro annagana dhiigga iyagu laabta ku daataagu ama isagoo fardihiisa ku tartamaya meelaha eryaya annaga fardaha iyagu maalinka rag la isweeraro ayay ka hilaacaysaa halkaasoo daalaysa riixul cabiiri lakumuu buur cambarka idinku iska shita annaga cambarka iyagu waa marka meeshaa dagaalku uu ka socdo meesha ay ka dhacayso boorka ka duulaya annaga cabiir noo abuur iyo fooxii la shidanaya annaga waa noo kaas sidaa daraaddeed buu nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam adigu fudayl markii uu akhriyey warqaddaa wuxuu i ninkaas allaha u naxariisiya run buu sheegay waanu ila taliyey waanu ilmeeyey oo aanba baxay nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam wax ruhbaaniye la ydhaha islaamka dhexdiisa ma ahaanin laa ruhbaaniyata fi lislaam ruhbaaniyadu dee waa suufiyaashii nasaaradu qalwooyin bay geli jireen qalwadaasaa la yska gelaya halkaasuu tusbax iyo foox iyo dhagtaa ku haynaya dharkana wuu yaraysanaya cunadana wuu yaraysanaya laakiin qofka ruhbaaniya doona iyo meeluu ku jiboodu ku siufiyoodo waa jihaadkii buu nabigu ui calayhi salaatu wasalaam haddaynu kasoo gudubno adaabul baa ilaahay ummadan uu ku diyaariyo wuxuuhi waqaatiluu dagaalama fii sabiili illaah jihaadka aladiina kuwii la dagaalamay yuqaatiluunakum idinka idinla dagaalamayy walaa tactaduu ha xadgudbina ina allaha laa yuxibu lmuctadiin ilaahay kuwa xadgudba ma jecla waqtuluuhum cadowga gaalada laaya xayu haqiftumuuhum meeshaa kula kulantaan kagana xoog badataan wa akhrijuuhum ka saara min xayu akhrajuukum meesha idinka saareenba waa waan kaa dhaafay waa aayadda boqol iyo sagaashan suurat lbaqara boqol iyo sagaashan suurat lbaqara wa akhrijuuhum ka saara buu ilaahay yihi min xayu akhrajuukum meesha idinka hudiyeenba idinkuna ka hudiya waalfitnatu gaalnimadu ashaddu min alqatl dilka iyo dhimashada way ka darantay walaa tuqaatiluuhum akula dagaalamina gaalada cinda almasjidi alxaraam kacbada agteeda xataa yuqaatiluukum fiih jeera idinkula dagaalamaan fain qaataluukum hadday idinkula dagaalamaan faqtuluuhum laaya kadalika jazaau lkaafiriina gaalada abaalkoodu saasuu ahaaday fain intahow hadday caga dhigtaan waa la kari waayey hadday iminka soo noqdaan towbad keenaan fa ina allaha kafuuru raxiim ilaahay dembiguu dhaafaa u naxariistaa idina u dhaafa u naxariista dagaalka intee la wadi talow goor buu joogsan waqaatiluuhum buu ilahay la dagaalama un gaal xataa laa takuuna fitna ilaa la waayo aafe iyo ibtilo ummadda la ibtileeyo ilaa ay taasi joogsanayso oo wayakuuna addiin diintuna uu ahaado lilaah ilaahay oo keliya diinta lagu dhaqmayaana taala ay noqoto fain intahow hadday joogsadaan haddaba falaa cudwaana gardarre iyo xadgudub ma jiro ilaa cala aldaalimiin dulmifalayaashuunbaa lagu xadgudbi macnaa la abaal marin ashahru alxaraam bilaha xurmada lihi bishahri alxaraam tuqaabal bishahri alxaraam bilaha kale xurmadala la qaabilsiin bil xurmada hadday meel kaga dhaceen idina kaga dhaca waalxurumaatu qisaas bilaha xurmadoodu waa la isu qisaasi bil sharafteeda meel lagaga dhacaa bil kaloo lagaga dhacaa bay leedahay faman ictadaa calaykum qofka idinku xadgudbay cadowga ka mida tactaduu calayhi ku xadgudba bimili ma ctadaa calaykum intuu idinku xadgudbayn laeg macnaha u jawaaba weeye ta dambe xadgudub maahe waataquu allah ilaahay ka cabsada waaclamuu waxaa ogaataan ana allaha maca almuttaqiin ilaahay inuu wehelinayu garab taagan yahay oo safkooda uu ku jiro kuwa isaga ka cabsada wa anfiquu dagaalku socon maayo naf keliyahe waxa loo baahan yahay dhaqaale eh wa anfiquu fii sabiili illaah jihaadka dhaqaale ku bixiya oo walaa tulquu biaydiikum gacmihiinna iyo naftiinna ha ku tuurina ila tahlukati halaag haddaa maalka haysataan waa halaag wa axsinuu samafal oo waxaan waajib laydinku lahayn ku dardara ina allaha yuxibu lmuxsiniin alla wuu jeceliya samafalayaasha guubaabo ka weyn maad arki ilaahay boqorka ahaa ayaa saa u gubaabiyey bal inta amar iska daba dhacday uma fiirso aayadda amar inta amar un isdaba taagay waqaatiluu waqtuluu wa akhrijuu saasun baad u wadaysaa marka waxa weeyaan dadka dee ilaahay kama naqaano isagana kama lihin ee isaga abuurtay dadka isagaana iska leh gaaladooda iyo islaamkoodaba isagaa kan sidan u amray kan sidan ugu jaheeyey kan sidan yidhi isu difaaca kanna sidan yidhi haloo dilo ilaa dadkan maxaa sidan u tiri iyo miyaana wada insaan ahayn miyaad uga macrifo rabta ilaahay mise waad ka xigtaa mise waad ka taqaanaa mid waliba wuxuu istaahilay abaalkiisa uu yahay ayuunba adiga lagu amraya dalika walow yashaau llahu lam tasara minhum walaakin liyablua bacdakum bibacd hadduu ilaahay doonayana indhuhu ka soo saari lahaa gidaarku madaxa ugu wada dhufan lahaa sidii kuwii ummadihii hore oo kale laakiin midka meesha yaallaa waxa weeye waaba laydin imtixaanaya fulayga iyo fariidka deeqsiga bahaylka nacaska wuxuu dham inay kala wada baxaan ayaa ilaahay uu doonayaa waa la iswan yahayoo laabtun baa la wada garaacaya waa la wada faamayaa waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum jihaadku hadda saynu hore uga soo warranay marar badan baynu soo xusnaye waktigii hore mamnuuc buu ahaa oo waa la joojiyo waxaa la yidhi waxbaha dagaalamina dadka muslimiinta ah saasaa berigii hore lagu yidhi waaya aayadaha makigaasaa u badan maka ku soo dego facfu canhum wasfax iska dhaaf idfac bilatii hiya axsanu ta wanaagsan ugu jawaab fain tawallow fainamaa calayka albalaaq haddii kaa jeestaan waxba kaama gelin iska dah qul liladiina aamanuu yakfiruu liladiina laa yarjuuna ayaama allah kuwaan aakhiro rajaynayn hadday waxba maqli waana la iska weydaarto waidaa khaaabahum ljaahiluuna qaaluu salaama jaahiliintu hadday dadka idinku xadgudbaan iska salaamun ku dhaaf saasah aayad kasii cadina waabay jirtaayo waxaa la yeelan tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum waaqiimu salaa waatuu zakaata falamaa kutiba calayhim alqitaalu idaa fariiqu minhum yakshawna annaasa ka khashyat illah berigii hore kufuu aydiyakum waaqiimu salaata bay bal gacmaha haysto cagta udhiga habaa dagaalamina xikmadda berigaa hore loo yidhi ha dagaalamina dadka muslimiinta maka joogeen saddex iyo tobankii sane hore arrimo dhowraa ku jira ta u horeysaa waxa weeye way yaraayeen dagaalkuna wuxuu u baahan yahay cadad kasta ahaatee dee tiro meel kaga dhici karta dee dabcan cadowga marka dee tiradooda waa iska koobadnay waktiga hore bal ha soo kordhaan bay ahayd waa mid xikmadahay ka midta waaya xikmadaha waxaa kaloo ka mid ah tadriibu nufuusi lmu'miniin cala asabr dadka mu'miniinta ahay carbis buu siinaya iyo layli oo sideedaba qofku marka la doonayo inuu noqdo qof gaadiida oo hayina oo kurkurqaada wax badan baa ayaa lagu si badan baa loo diyaariyaa si badan baa loo diyaariyaa ninka sarkaalka noqonaya iyo iyo ka askariga noqonaya isku si looma diyaariyo maanajarka iyo kuuliga isku si looma diyaariyo marka dadkan ilaahay wuxuu doonayaa dhabar ballaaran ay ammaanadan culus ku qaadaan in ay maaragtay yeeshaan oo berigii hore waxaa iska macruuf ahaa qofku carabta haddii xaggiisa lasoo eego kasoo eegay indhuhu faraanka gelin jir daanu saa yeelin nacas baa loo yaqaanay laakiin ummadda sabirkaa la barayay sabirkaa la baray kolkaasaa iyadoo kan la xidhayo oo kan la dilayo oo kan raranka lagu figaynayo ayaa uu nebigu lahaa iska sabra iska sabra aayaadka aynu akhriyayno o dhami ay soo degayeen waa si aanay u buubin waa si ay nuqsaantii iyo dulqaad la-aantii jaahiliyaddu ay lahayd ay meesha uga baxdo taasina waa xikmad labaad xikmadda saddexaad waxa ay ahayd ku abaabayd ilaahay isagaa yaqaano dadkiisa waxay iska lahaayeen carabtu had iyo jeer nakhwa wanajida xoogaa kolle yarin dheeraana iyo dhiidhiid baa ku jirtay oo marka dadkan muslimiinta akhlaaqda wanaagsan la dhibayo dad badan oo gaalada ka mid ah ayaa taa ku islaami jirayba war nimankani dadka wax wanaagsan bay farayaan wax dhibahay leeyihiinna ma jiro dadka intii ugu mudnaydna weeyi qaar badan oo ducafaahi way ku jiraan maxaa lagu dhibayaa nimankan waar baldab soo hindhisa annagaaba ku biirnay in badan baa saa ugu biiraysayba qayb kale ayaa la soo safanaysay oo lahayd kol haddii dee dulmigu halkaa uu marayo annagaaba kuwan ku biirnayba taasina waa waxaa tusinaya qisadii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo reer banu haashim oo faamiligiisa ahaa lagu karantiinimeeyey shicbu abi aalib gol baa lagu xidho markaasa cunaqabatayn la saaray taa iminka caalamka bariga iyo galbeedku ay saaraan majliska un laga saxeexayo united nationka la odhanaya wadan heblaayo dhag waa lagu jiqsiiyey nebiga asxaabta waa lagu jiqsiiye waxa la yaan laga guursanin oon loo guurinin oon waxba laga iilinin oon laga iibsanin oon ciyi iyo goyn iyo kaalo waxba la siinin wixii laysiin jiro oo dhan hala weydaartadaada in bada waraaqda heshiiskii lagu kala qortay rag baa heshiiskii dabeetana jeexjeexay jiraana nabigii asxaabta ku raacay una hiiliyey taasina arrin kale ahayd waaba dariiqo ilaahay uu bani aadamka ku abaabulayay arrinta afraad waxay ada xikmadaha loo dibdhigayo wakhtigaa saddexiyo tobankaa sano jihaad ka mid ahaa mu hirgaleen siduu mar waktigii madiina u hirgalay jihaadku dowladduna cagaha iskumay taagi karteen lanna qoyska keliya ee toban qofabaa laga yaabaa saddex inay islaam iyo toddobana gaalo oo laysku wada dhex jiro oo intii muslimka iyo intii kale magaalada isdhex taala bal waayo marka laylaha ka dhacdo oo xabadaha ridanaha bilaabaan xaggee loo ridaya dadkiiba uu kala firirsan yahayba marka waa mufaasala la sameeye waa la kala saaray si jaishu mucaskar alcaduw wa mucaskar arasuul si ay u kala baxaan oo dee la istargis loo kala yeesho la isugu soo hagaago waxyaabahaasa xikmadaha ka mid a dalkaasaa dabeedna ilahay ui waqaatiluu fii sabiili illaahi aladiina yuqaatiluunakum dariga hore saas ahayd kuwa idinla dagaalamaya la dagaalama markii la fasaxayna horta aayadda ugu horeyse la isla waafaqsanaa in ay ugu horeysay jihaadka waa aayaadka ku jira suurat alxaj udina liladiina yuqaatiluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir raggii loo diiday dagaalka maanta loo fasaxay maadaama la dulmiyey ha xadgudbina xadgudubku ilaahay ma jeclo kuwa xadgudba xadgudubkaasi wuxuu noqonayaa eg waxa weye ixsaanu fii kulli shayin ixsaan fii kulli shayin xataa fi lqitaal dagaalkii iyo xabadii oo dhacaysaa lagu le ixsaanka ha ka tegin nabigu wuxuu le calayhi salaatu wasalaam ina allaha kataba alixsaana fii kulli shay shay walba waa ina xaragada aan laga tegin iyadoo xabadu dhacayso cadowgii laysayaa ilaahay u leeyahay xaragada ogaada xadgudubkana iska ilaaliya nabigaa fasiray calayhi salaatu wasalaam waaqica nololeed ayuu ku fasirayoo wuxuui war suufiyaasha ha dilina dumarkana ha dilina addoomaha iyo caruurta yarana ha dilina xoolahana ha laynina beerahana ha gubina waxalla waxaasoo dhan dadka wixii aan dagaalka ka qayb qaadanaynin ka daaya maro arkay gabadh dumarahoo gaylaansan oo xabadu jirdhay buuri ka daaya oo halkaa isku wal qarxinayaan kuwan gaalada ama sawaariikhda ay laqsiinayaan islaamku saasuu leeyahay xadgudubkaa waxaa noqon karaa heshiisyada waa inaan khiyaamo lagu dhex darin waimaa takaafana min qowmin khiyaanatan fandud ilayhim calaa sawa haddaad ka baqda inay ku khiyaamaynayaan calankuntaad war layguma hadlayo dhaaliga imaka ballankii waan ka baxee ogaada inana laftigeed waa noo xadguduba walaa tactaduu ina allaha laa yuxibu lmuctadiin xadgudubka waxaa noqon kara awaamirtoo la kala qaadan waayo iyadoo ciidanku muslimiintu oo cisyaan sameeyo iyadoo alla uu maaragtay ka fogaado waxaasoo dhan waqtuluuhum xaysu saqiftumuuhum buu lahay saqifa bimacnaa halka aad kaga guulaysataan iyo halka kula kulantaanba ku laaya oo nasku dee diintu waa diintii caqliga fidrada waafaqsanayd caqli iyo sharci iyo caado iyo naqliba waxay keenayaan cidda kugu xadgudubtay in aanad ag fadhiin uun markaasaa ilaahay uuna barayaa wuxuu hi halka aad kula kulantaan iyo halka kaga xoog badataanba kula dagaalama maadaama idin kula dagaalamayaan halka idinka saareenna ka saara ka ku qixiya aduguna qixi iminka sida ay leeyihiin waxa weeye annagaa ku qixinaynee annagaa hana qixinin waanu ku cabsi gelinayna irhaad baanu kugu noqonaynaaye adigu ha nagu noqonin hubka waaweyn baanu kuu soofaysanaynaye adigu ha noo soofaysanin waxalla waxaasoo dhan baa la akhriyaa dabeetana waaya waayahay baad lagaga yeedhsiinayaa dadka ilahayna wuxuu le cadaaladdu waxa weye halkii lagaa saaray inaad ka saarto haddaad su-aalin isweydiin lahayd ood odhan lahayd niyomaa dagaalkan iyo laynagaba daayaba dadku waxunha iska cuna ha iska nafiso aba la iska shaqaysto hala iska raaxaystaba adduunyaduna amniba ha wada heshee maad ma aba la iska daayaba ilaahay baa kaaga jawaaba waxaa lagu uhi walfitnatu ashaddu min alqatl fitnadu waa aafada iyo ibtilada ummadda islaamka lagu hayo ee caalamka lagu hayo gaaladu ilaa caalamka ahlul kufrigu had uma jiidayaan cadaaladna uma hayaan barwaaqana uma hayaan marka fitnadu dadka caqiidadooda iyo cibaadadooda iyo dacwadooda iyo dalkooda iyo ummadooda laga fitneeyo intaaba laga aafeeyo fitnada waa taa fitnadaasi ilaahay uu aayadda dambe ku sheegay ui waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna inta fitna jirtana jihaadkuu soconaya culimo badan baa waxay ku fasirayaan inaanay fitnadu gaalnimada ahayn laakiin ay tahay gaalnimada iyo fasaad fasaadka kufaartu ay wataan way dhacaysa waanay dhacaysa inuu gaal dadka muslimiintaa dhex joogi karo hadduu qanci waayo inuu diintiisa iska haysan karo isagoo weliba hadduu ballanka ilaalinayo cashuurtana bixinayo muwaadinka labaadoo la difaacayo la ilaalinayo gaalnimana ka dhammaan maysa adduunyada laakiin gaalnimadaas kibirka iyo awoodda ay leedahay dadka muslimiintaa ku hayso iyo xataa ummadda caalamkay dacwadda ilaahay inay gaadho ka hor joogaan fitnada waataa xumaanta iyo kibirka ay leedahay gaalnimada gaaladu ay leeyihiin taasi dilka way ka daranta dagaalka in kooban baa dhimanaysa inta kalena ummadda xaragay ku noolaanaysaa iyo xorriyad fiican caalamkana waa la badbaadinaya laakiin haddii fitnada la iska dugsado dadku ciil buu la wada qarxaya halka uu joogo dadku ayuu ku wada qarxaya oo imika saynu arkayno dulmigii markii uu farabatay gaalada dadkii islaamka ahaa daayo meelahaasaad arkaysaa shucuub badan oo mudaharaadaysa oo gaalada ahoo qaylinaysaba oo kibirkii arkaya iyo xadgudubkii waalfitnatu ashaddu min alqatl walaa tuqaatiluuhum cinda almasjid alxaraami xataa yuqaatiluukum fiihi hala dagaalamina xaramka agtiisa ilaa idinla dagaalamo waa berigii ay xaramka soo geli jireen laakiin waktigii dambe waaba loo diiday fain qaataluukum faqtuluuhum kadalika jazaau lkaafiriina hadday idinkula dagaalamaan xaramka agtiisa la dagaalama ogeysiiskii suurat lbaraa ilahay uu ku sheegay ba ahaa inaanay suuro gelinba oo halkaas mamnuuc bay ka noqotay idan markaa haddii la yidhi qaatiluuhum waqtuluuhum xaysu saqiftumuuhum halkaa kula kulantaana kaga guulaysataanba aayaddaa saaba toddoba nasakhaysay leeyihin taa hore lianna cumuuma alamkinati waalasmina yastalzimu cumuuma alashkhaas cumuumu asmina waktigii oo dhan oo caam laga dhigay oo la yidhi xaysu saqiftumuum goor kastoo la kulantaan ama makaan kasta oo caam laga dhigo yihi xaysu saqiftum meel kastoo kula kalantaan waxay taasi keensanaysaa cumuuma alashkhaas in iyaga dhammaantoo dhan laysu marinayo haayaduna waxa wey fain intahu fain allaha kafuur raxiim waxbay ku socdaana hadday daayaan waxaa dee ilaahay wuu naxariisanaya iska daayadunkuna waqaatilum xataa laa takuuna fitnatu wayakuuna diinu lilah diintana ilahay uu yeesho diinta ilaahayna waa tee diin ulkufriga ilaahay ma leh diinta buudiiska iyo ta yahuudiyadda iyo ta shirkiga ilahay male diintiisi waxa weeye ina addiina cinda allahi alislaam waraditu lakum alislaama diina waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu waa diin lislaam ambiyada iyo saalixiinta iyo awliyada kii u horreeyey ilaa ka u dambeeya oo ciise bnu maryama waxay ku socdaan diinta islaamka taasay u dhimanayaan ay u nool yihiin hirgelinteeda wayakuuna diinu lilah qaanuun kale iyo nidaam kale iyo akhlaaq kale iyo caqiide kale oo ilahay raalli ka yahay ma jiro ma jiro wayakuuna diinu lilah diinta saa'idkee sarraysa weeye huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wadiini alxaq liyudhirahu cala diini kullih saasuu doonaya liyudhirahu cala diini ay cala aladyaani alukhraa kulli diimaha kale o dhan si ay diintani uga sarrayso hadday doonaan diinihii kale ha jireen diimihii kale haba jireenna liyudhirahu baa lagu yiri tani waa inay sarraysa xeerka iyo nidaamka caalamiga ah waa inay noqotaa maanta halka xeerar kaleo dee andimatulkufri ay sarreeyaan maanta wuxuuloo la doonaya xeerkan inuu ka caalamigaa noqdo iyo nidaamka samaawiga ah kuwa yaree qunjurfaadka ah markaa iyagaa waddada ka baydhaya dadkuba wuu iska nici fain intahw falaa cudwaana ilaa cala alaalimiin ashhaaru alxaraamu bishahri alxaraam walxurumaatu qisaas sababtay kusoo degtay waxay ahayd waxay kusoo hilaaciyeen dagaal ay ku ekeeyeen dadka muslimiintaa bilihii xurmada lahaa sida bishan bilahan ay ku jirna iminkoo kale markaasaa muslimiinta qaarkood ay yidhaha waa ashul xurumka iyo alxurmadooda dhowrma ilaahay baa dabeetana layrka u shidayo markaasaa la leeyahy maya bilaha waa laysu jaraya waa la xisaabtamaya xisaabta waa laysu goynaya xurmaa meel lagaga dhacay iyagaa xurmadii meel kaga dhacay inaguna waa kaga dhacayna bishii xurmada lahayd bay dagaalan waa la dagaalamay xaramkii xurmada lahaabay nagula dagaalama waa lagula dagaalamaya waka saas wey alxurumaatu qisaas haddii bishii iyo makaankii labadiiba xurmadoodii markay jebiyaan la jebinayay markay dadka muslimiinta laayaana in loo dulqaatama faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum idinku xadgudba ku xadgudba intuu idinku xadgudbayn lahay oo dee markaa xadgudubba tan dambe noqon maysa waa abaalmarinu iyada ilaahayna ka cabsada waclamu ana allaha maca almuttaqiin dadku had iyo jeer markaa xoog xoogga iyo ay tagta xabad wax badan baa iska sibqoo iska simbirlaxdee mar walba xeerka ilaahay alla kacabsiga waa la ilaalinaya jihaadku ma aha oo keliya nafta dhaqaalina ilaahay wuu xuseeoo waanfiquu fii sabiili illaahi walaa tulquu biaydiikum ila atahluka jihaadka wax ku bixiyo naftiin halaaga ha ku tuurina oo nafta halaaga waxaa lagu tuurayaa marka waxba la bixin waayo dadka halaagsan haddii dhaqaalaha la quuli waayo oo in cadowga laga hortago loo quuli waayo ama hub ha la siiyo ama cilmi ha la siiyo ama carab ha la siiye haddii loo quuli waayo dadku adduun iyo aakhiraba way halaagsameen aakhirana naar bay mutaysanayaan af-ifkana ilaahay gacmaha cadowga ku garbaashaaba laga faramaroosin doonaa waxay haystaanba hadday isku difaaci waayaan waa runwi wakhtiyaashii dagaalka dadka muslimiinta ay kula jireen nimankii romanka ayaa nin ka midi intuu jibbooday buu daf la dhexyiri wii gaalab ahaa oo safku halkaas soo tubanyay buu ku cararay intuu isayn waayo dabeetana dhowr buu kursi hor dhigay isna markii dambea la geliyey ayaa la dilay halkaasaa raggii meesha jooga ay yidhaahdeen subxaana allah qad alqaa nafsahu ila tahluka war naftiisiibuu halaagkani ku tuuray mar hadduu halkaa isdhex dhigay raggii kale ansaarta hadaa u jawaabaya waxay yidhaahdeen waraayad si aanay macnaheedu ahayna ku fasirine annagii ansaarta ahaynee berigii hore gundhiga ahayn dowladii islaamka ee madiine laga asaasayey ayaa siaanu waxu bixinaynay aanu u dadaalaynay waktigii hore ayaanu yaro gaabinay markii dambe futuuxaadkii ay bateena xoola la helay ayaanu yidhi dee war in badan baynu malaa wax bixinay dowladdu haatan xoogaa bajaday ku bixiso jihaadka yeelatane bal waxayni aan yar hakino haddii ishaaradaasi naga timi layidhahay waa qalbi jire hoos buu dadka u ogyahay ayadan u soo dejiyo laleeyahay haka haysanina jihaadkae waxbixiya ummadaha caalamku sida ay u dagaalamaan ta ugu horeysa wey dadka muslimiinta atoodu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qaatilu lkufaara walmushrikiin biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum nafta iyo maalka iyo carabkaba kula dagaalama iyay karhaanintaas waaxsinu in allaha yuxibu lmuxsiniin aa samafal sameeya samafalku waxa wey adiga wixii gar lagugu leeyahy inaad dhaafisaba wax gar lagu leeyahy inaad reerkaaga wixii uu isticmaalaya uga tagto adiguna gaadiidkaa fuuli lahayd iyo hubkaaga iyo sahaydaada intaba inaad soo diyaarsato waaxsinu dheeraad ku daro dad kalena qaad hadday jiraan rag kaleoo waranla ah ama efentary oo lugaynaya adigu gaadiid sii oo hub sii oo raashin sii oo qofkiiba toban ha hinjiyo oo ha xambaaro macrikada ha geeyo waaxsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin aayaadka maanta laga qayliyay laleeyahy manhajka ha la bedelo manhajka muslimiintu isaga laftiisa kulul uu kulul yahay waa mutatarif isaga mutatarrifiinta soo saaraya waa aayaadkaa kol alla kolka loo fasiro ayay jahorada dhigayaan oo la wada muraara dilaacaya oo loonaya war dadkan la sheegayaa waa maxay tolo so inaga uun maaha marka axkaam badan baa dee aayaadka ku jirto aynu ijmaalan inteeda badan soo qaadanay inaha aynu soo xusnayoo maaragtay ku sugan waaya muxaadarada almuxaadaratu alxaadiyata cashara muxaadarada koob iyo tobnaad waxa weeye fii itmaami alxaji waalcumra xajkii iyo cumradii ayaa iduna ka warramaysa markii muslimiintaa soomkoodii akhlaaqdoodii infaaqoodii intaa way soo hagaajiyeen marka waddo loo fadhiisanayaa ma jiro muqadasaadkoodii ay kusoo cibaadaysan lahaayeen xor bay u yihiin intaa kadib waa inay cibaadadooda waanba baxaan markay meel walba safaysteen mar haddee caalamka jawooyinkiisa kala duwan ka iman karayaan cibaadadana ilaahay u waajibiyey cibaadada xajka oo markaa dee axkaam badan leh aayaadkana ka mid a kuwa ka warama laa tabaneeyo xukun ayay ka warramayaan axkaamta dee xajku way ballaarantao mujalladaad dhan baa lagaga hadlaa ama qaybo dhan oo juskan oo kale aynu hayno lamid a waxa weeyaan nimanka intan aayaadku si guud ahaan bay u xuseen sanadii sagaalaadna la waajibiyey sanadii tobnaadna nebigu wuxuu jecay alayhi salaatu wasalaam sanadii sagaalaadna wuxuu hogaamin uga dhigay dadka muslimiinta abubakar ayuu hogaamin uga dhigay oo sanadii tobnaadna isagaa soo gebagabay xajkiisa ilaa toban xukun ayaa ilaahay uu ku sheegaya carabkaynu marin doonaa marka alla wuxuu uhi waatimuu dhammaystira alxaja xajka waalcumrata iyo cumrada lilaahi ilaahay dartii u dhammaystira oo labadaaba marka gudagashaan ka bixidooda uma banaane eh ilaahay dartii u dhammaystira isagaa u xajaysaan oo u cumraysanaysaan fa in uxsirtum haddii laydin hor joogsado oo cadow uu idiin diido inaad gaadhaan xaramka fama staysara min alhadyi wixii sahlanaade ee xoola ah ayay idin gowrici doontaan halkaana way idinku xalaaloobi inta madaxa la xiiraa la gowrici doonaa nee fariyahoo halkaasaa lagu xalaaloobay wixii xaraam ka ahaa qofka xaajigaa ilaahay xuso wuxuu yidhi walaa taxliquu ru'uusakum madaxiina ha xiirino ha dhukuranina xataa yabluqa alhadyu maxilla ilaa xoolihii aawadeena hadyiga la odhan jiray uu gaadho maxilahu meeshii xalaasha ay ahayd in lagu gowraco goobtiisiiyo xaramkaa jeer uu gaadho waa maalinkii tobnaad la gaadho waayahay dad isku wada mid maaha ka cudurdaar jira maxaa isaga arrinkiisa faman kaana ka ahaaday minkum isagoo idinka idinka mida mariida mid xanuunsanaya oo u baahday wixii xaraam tahaa inuu sameeyo aw bihi adan min ra'si ama dhibaataa kaga sugan madaxa injiri iyo cambaar iyo xiiridii buu u baahan yahay ha iska xiirto fa xalaqa wuu dhukurto fa fidyatun markaa waxaa lagu leeyahay fidyo fidaa fidyadaas oo min siyaamin inuu saddex cisho soomaa aw sadaqatin inuu lix miskiin wax siiyaa aw nusukin inuu neefka hudhaca ah saddexdaa ha kala doorto hana iska xiirto waaya fa idaa amintum faman tamataca bilcumra kol qofka cumro ku raaxaystee sii qadima ila alxaji laga gaadhayo fama staysara min alhadi fa calayhi ma staysara min alhadi waxaa lagu leeyahay wixii u sahlanaada oo hadi iyo xoolo ah waa neef fadhiya waaya waa qofkii cumro horraysiye neef fadhiyaa ku waajibay faman lam yajid qofka aan helinba neefkii adhiga ahaa fa siyaamu halaathati ayaamin saddex maalmood soomkood baa ku waajibay fi lxaji xajka dhexdiisa inuu ku soomo saddex wa sabcatin toddobana inuu soomo ayaa lagu leeyahay idaa rajactu markaa u noqotaan reerihiina ayuu toddobadana qofku soomi tilka casharatun kaamila taasi waa toddoba toban dhammaystiran daalika tamatuca noocana cumro oo la horraysiiyo xaj la dambaysiiyo liman cid buu u sugnaado gaar u leh lam yakun ahluhu reerkiisu aanu ahayn xaadiri lmasjid alxaraam masjidulxaraamka kuwa degan aan ahayn ciddaan reerkiisu xaadir ku ahayn xaramka ee jihooyinka ka yimid ayaa habkan u xaja oo cumro horraysiiya dadka xaramka degan iyo maka ma laha arrinkan waataquu allah alla ka cabsada waaclamuu ogaada ana allaha shadiidu alciqaab ilaahay ciqaabtiisu inay daranta alxaju xajku ilaahay idinku waajibiyey ashhurun macluumaat waa bilo la yaqaano waa bilihii nebi ibraahim uu umadda u jireeye carabtuna uu aaminsanayd unba halkii kasii socda faman farada fiihina bilaha dhexdooda qofka isku waajibiya alxaja xajka isku waajibiya falaa rafasa walaa fusuuqa walaa jidaala saddexdaa midna ma jiro qofku kol hadduu bilaha dhexdooda xajka xidho rafasku waa dumarkiiyo wax laga dayaa ma jiro oo dumar baabkoodaa la yska laabay fusuuq iyo hadal xumina ma jiro jidaal iyo muran iyo jaafaajiriqna ma jiro filxaj xajka dhexdiisa wamaa tafcaluu min khayrin wix alla wixii aada samaysaane khayr iyo sama ah yaclamhu llah ilaahaybaa idiin ogsoon alla wuu ku ogya haddii lagu dhahdo maxaad ka weyday watazawaduu sahay qaata fa ina khayra zaad sahay waxa u fiican ataqwa alla ka cabsiga waataquuni aniga keliga iga cabsada baa ilahay uri yaa ulil albaab aqoonyahankow dadka garaadka wanaagsan lahow laysa calaykum junaaxun dembi idinkama haysto dadow waa shaqo tagiye shaqadii xajkii maxaa laga kala yeelaya laysa calaykum junaaxun dembi idinkama haysta an tabtaquu inaad raadsataan fadlan min rabbikum dheeraad ilaahay xaggiisa ka yimo adduunye ah inaad ka shaqaysataan dhib kuma jiro adoo ixraaman adoo ixraaman iska shaqayso fa idaa afadtu min carafaat marka kasoo butaacdaan meesha carafo la yidhaahdo fadkuru llah ilaahay waxaa ku xustaan cinda almashcari alxaraam meesha mashcarulxaraam la yidhaahda masaajku ka dhisan yahay buurta agteeda wadkuruuhu ilaahay xusa dee kamaa hadaakum sidii uu idiin hanuuniyey ama kamaa hadaakum habkuu idinku hanuuniye idin baray u xusa wain kuntum min qablihi intaanu idin hanuunin ka hor waxaa ahaydeen la min adaalliina kuwa ka dhacsan aan baday umma afiiduu waxaa ka soo butaacdaan min xaysu afaada annaasu halkuu dadku ka soo butaacayo qurayshtiinan tuban musdalifa halka dadku tegayo taga oo carafo ka yimaada wastakfir allah ilaahayna dembi dhaaf weydiisa in allaha kafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariisa faidaa qadaytum manaasikakum kolka nusugiina iyo camalkiina dhammaysaan ee ayaamu tashriiqa xajku idin dhammaado fadkuru llaha ilaahay xusa ka dikrikum aabaa'akum sida aabayaashiini u xusi jirteen carabay ee isugu faani jirteen intuu halkan kusoo uruurtaan aw ashadda dikran ama xus ka badan ilan ilaahay baa xuska mudan oo ehel u ahay in taa hore xusi jirteen in ka badan ilaahay xus fa min annaasi arrintii ducada ilaahay uu ka warramay dad inuu ku kala duwan yahay fa min annaasi dadkii waxaa ka mid a man yaquulu mid odhanaya rabbanaa aatinaa fi dunya ilaah adduunyaduna naga waxna sii wamaa lahu fi laakhirati min khalaaq aakhirana nasiib iyo dheef kuma leh maba weydiisan dee ilaahay barnaamijkan aakhiri uguma jiro wa minhum waxaa ka mida dadkii waa muminkiie man yaquulu mid odhanaya rabbanaa aatinaa fi dunya xasana ilaahw tan ifkan xasana iyo wanaag nagu sii wa fi laakhirati xasanata ilaahw aakhirana jannana sii waqinaa cadaaba annaar ilaahw naga badbaadi naarta cadaabkeeda ulaaika buu ilahay yihi raggaa tegey kuwaasi dadkaa qiimaha badan lahum waxay leeyihiin ay mutaysteen nasiibun qayb weyn mimaa kasabuu wixii ay shaqeeyeen dartii dheeraad weyn bay yeesheen wallahu sariicu lxisaab ilaahay xisaabtiisu way deg deg badan tahay oo addoomaha wuu u fududaynayaa muminiinta ah wadkuru allah ilaahay xusa oo dikriga ha la badiyo fii ayaamin macduudaat maalmo tirsan koob iyo toban labiyo toban saddex iyo toban saddexdaa cisho ciidda ka dambeeya idinkoo mina fadhiya halkaa ilaahay ku daakiro ku xusa faman tacajala fii yowmayni laba maalmood gudahood qofka ku degdega ee casarka maalinka labiyo tobnaad mina ka caraaba falaa isma calayhi isaga dembi ma haysto waman ta'ahara qofka iska dib maree ilaa habeenka saddex-iyo tobnaad iska jooga halkaa falaa isma calayhi isna waa sidii wanaagsanayd buu yaro dembi ma saarna liman ittaqaa ruksadan waxaa le qofka ilaahay ka cabsada waataquu llaha ilaahay ka cabsada waclamuu waxaa ogaataan annakum idinku ilayhi xaggiisa tuxsharuun in laydinsoo hortubi doono alla hor imanaysaan intaas waa ereyadii iyo laqbadii iyo macnihii guud kolley waxaanaa filayaa qofka xaajiga ahaa inuu aada u fahmayo qofka xajka tegay ama sanadkan uu cusbaayo iyo ka kale isku si umaaha liannahu theoryga iyo bracticalku way kala duwan yihin ama shayga marka maqal muuqaalkiisa iyo iyo markuu maqalkugu yahay wuu kala duwan yahi maqalka iyo muuqaalku hadduu isu ka raaco aada bay usii dhaadhacdaa masaladu oo waa qaacido lagu sheegay dabeetana tusaalihii lagu raaciyey ilaa toban xukun ayaa ku jira intaa aynu carabka marinay xukunka u horeeya waxa weeye waatimu alxaja waalcumrata lilaah xukunka ku xigaa fain uxsirtum famastaysara min alhadyi xukunka ku xigaa walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxilla saasay u soconaysa axkaamtu waaya xukunka u horeeya waxa weeye wa atimu alxaja waalcumrata lilaahi buu ka baxaya oo ah xajka iyo cumrada labaduba inay waajib yihiin waa masale culimadu ay isku khilaafeen xajka isagoo la isku waafaqsanya inuu waajib iyo cumrigii hal mar laakiin cumradu ma waajibba mise ma aha aimada bar waxay ku tegeen maadaama halkan ilaahay aayadda uu ku sheegay oo labadoodiiba uu israaciyu yihi dhammaystira amarkaana uu ku bixiyey iyana sida xajkay waajib u tahy marka haddaad xajaysa labadaba israaci haddaad waalidkaa ka xajaysa labadoodaba israaci waaya qolyaha qaarkoodna waxay dhahen maya meelo badan ayaa nusuustu ay kala reebtay oo xajka si gaara loo sheegay walilaahi cala annaasi xiju lbeyt lama odhanin cumradii iyo nabigoo kala qaaday calayhi salaatu wasalaam axaadiidka qaarkood ay kusoo aroortay cumradu inay khiyaar qofka u leeyahy almuhim labada qowlba way jiraan waxaynu odhan karnaa malaha waxaa loo badan yahay qowlka ah inay sunno tahay sunna muaakada xukunka xukunkaasi waa kaa marka hadduu dee waajib yaa la fudaysanna qofki ilaahay u dhibay dhaqaale hadda dejiyo weliba intuu xaragada u xaji karayo cibaadada uu ku xaragoon karayo ee aanu tukaan tuka iyo turunturaarinkiisa noqonin taasina waata fain uxsirtum famastaysara min alhadyi waa xukum kale waxaa iska suuragala caayiq inuu yimaado oo laguu diiday inaad xarameynkiiba gaadho ama gaal ha kuu diido ama islaam ha kuu diido ama dhurjiif ha kuu diido ucudoonayaaba dee cidunbaa ka dhex tustay meesha dabeetna joog baa lagui markay halkaa tahay adigoo soo ixraamtay kol haddii lagui joog hadyigunbaad gawracaysa neefunbaad leedahay wakaa neefkaasaad gawracdayoo halkaasaad ka xalaaloobaysa xajkiiiyo cumradii reerkaagiina waad ku laabanaya hadday kuu sorowdo waad soo qalayn haddii kalena waa kaa dhantay intaad karaysay alla u samaysay waana siduu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam kun iyo afar boqol asxaabta isagoo hogaaminayo boqolaal geela la wado ayaa kambalka maka markuu marayo bidhaanteedii ay muuqatay baa col hor joogsaday saa lay adinka gelin maysa halka ah dabeedna dee suuratulfatxi saad ka akrii karaysa bartiiba xoolay ku gowraco wuu iska laaftay sanadkii soo socday buu xajiyay nebigu calayhi salaatu wasalaam fa in uxsirtum haddii laydin sharo laydin hakiyo talow cidda ku hakinaysaa ma col baa mise waa cudur mise waa labadaba colka waa laysku waafaqsanya cudurku muxuu yahay talow cudurka haddii saad usii socoto qofkii uu xanuunsado intaanu camal gaarinba goobta oo dhakhtar lagu duwo ama meesha laftigeediiba wax ku noqdo arrinkiisu waa maxay isagana waa lagu fasiray gabadh buu nabigu la hadlaya waxau lahaa shardi waxaad tidhaahdaa allahuma muxilii xaysu axsartanii ilaa halkaad igu joojiso baan ku xalaaloobi marka cudurkii iyo colkii labada buu noqonaya wixii kuu saamixi waaya inaad gudato camal taana halkaa ku dhaaf walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxilla waxay tilmaamaysaa maxruura min maxruuraati alixraam qofku kol haddii uu xidho camalka cumrada ama xajka ah wax badanoo u xalaalhaaba ka xaraama cidiyaha iyo timaha iyo dumarka iyo maxaan ku idhaahdaa dharka tolan iyo cadarka iyo waxaas iyo madaxa inuu xidho intaasoo dhan waa ka xaraam marka maxduuraad waxayna ka xaraamtaa mid kamid a bay tilaanto ilaahay wuxuu leeyahy ilaa xoolaha wadaan iyo hadiga aad gowracdaan maalinka tobnaad inta ka horeysa dhakada ha xirina xukunka kale kusii hoos jiraa waxa weeye oo talow qofkii u baahdana qofku wuxuu u baahday matalan inuu cidiyihii iska xiro timihii iska xiro sidoo kale dharkii xidho oo uu ka maarmi waayo dee wakhtiyada qaarkood oo qabow ah ayaa jira ama dadka qaarkood xanuunsanayaanba maxaa arrinku noqonaya dee kulamaa daaqa alamru ittasaca kolka arrinku uu jig kugu noqdo ilaahay wuu kaa neefinaya waa lagu yar layrinaya marka wixii kaa xaaraamta waa lagu xalaaleeyey si saxaabi kacbu bnu cujla ayaa ku dhacday oo waktigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam isagoo la socda ayaa dee arrinkanaa la haystay show injuriya waxbaa kaga dhalatay madaxa oo dee raggu sida kalunba alla u barakeeyee is maaragtay dhaldhalaalintan iyo koolkoolinteennan dee lama hayn oo shan iyo toban cishaa meeshan baskaanu ku daalay waxau soconayaa basku sideed saacadood madiine iyo maka dadka cagahan wada baranaya marka laga dego waa lawada kuurkuursanaya bal ka warrama baanu dadka kunii makaintuu ka lugayay nabigu caleyhi salaatu wasalaam lug uu ku tegay madiina maka ilaa madiina go-anba ka waran waa cajiib intaasoo dee saxaraaya oo kusoo hagaagi karta khamsiinkaoo dhacaya dee markaad shan cisho socoto madaxaad sheegaysaa meel walba injir bay isu bixi marka kacab injir buu madaxiisu yeeshay aad buu u rafaaday wuu xamili waayey wuu cibaadaysan kari waayey kolkaasaa nabiga loo keenay caleyhi salaatu wasalaam waanu xanuunsanayay iyadoo injirtu ay ka daadanayso kolkaasuu i war maalmooda in arrinku inuu halkan kaa gaadhay bal ka iska dhukur bahasho oo neefun gowrac iyo wixii kolba aad heli karaysa intaa ilaahay uu sheegay marka waa rufsadii qofka markaa maxduuraadka waxyaabii laga xaaraantin inay u baahda diintani waa diintii yusriga cazaa'im iyo rukas bay wada socota faman kaana minkum mariidan aw bihi aadan min raasi ka buka ama madaxa wax kaga jiraa fa fidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk saddexdaasoo fidya abaa u banaan fidyadu waa inuu qofkii saddexda mid un bixiyo soomku waa saddex isho ama lix miskiin oo sadaqa ah ama nusugoo gowrac ah sadexdaas dad kala dooranaysa oo qofkii macduurkaha u baahday ka aan u baahanno waa la mid bay leeyihin waa looga qiyaasanayaa qofku hadduu iska gashado dharkii amaba uu iska soo galo waxaan leeya waxyaabii ka xaraamtaa mid kamid la yimaado intan unbuu mid samaynaya awduna waa litakhiir ilaa litartiib macneedu sidaa ay u kala horeeyaan maaha kaa doontaan qaadan karta ila waa masaa'il u baahanay faidaa amintum fama tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadi intaasina arrin kalay tilmaantay oo ah saddexda siyoode xajka loo xidha mid ka mida oo ata aynu inagu weliba ku xajno dadkeenna aafaaqiyiinta ee jihooyinka ka yimaad saddexda loo xajaa waxa weeyaan altamatuc waalifraad waalqiraan tamatuc waxa weya inaad cumro horreysiiso intaad halkan ka xidhata hargeysa aad ka degto dabeetana eryadaasoo xaramka aad ku cumraysato aad xalaalowdo maalin kasteeda aad xaj ka xidhato waa sayn inagu samayno maadaama aanad dee heegan ku jiri karaynin toban cisho oo aanad xidhnaan karaynin dharkii caddaa oonad qaawanaan karayn toban cisho dadka raaxaysanaysa tamatacadu waa saas wey markaad halkan ka xidhato maanta eed caawa ka degto makaa kolkiiba waad cumraysanaysa dharkaagii baad ku noqonaysa maalinka sideedaad adigu toban cisho iska joogay ayaa dabeedna xidhanaysa bisha dilxija maalinka sideed ayaad xajka xidhanaysa afar cishood markaa xidhnaanaysa xaraam qaybta labaadna waa ifraad waa inuu qofku marka horeba xajka xidhaa dabeetana saa uu ku galaa ma xalaaloobay qaybta kalena waa qiraan waa inuu labada isku daro u idhahda labayk allaahuma xajatan wa cumra ilahu labadaasaa xidhay igu ogow aan isku ogaano labadaasaa xidhay laba dhig baa lagu yeeshaa midna laguma yeesho qofku hadduu xajka xidho keligii xajku hadduu xidho dhiig inuu gowraco laguma yeesho laakiin markuu labada isku daro ama tamatucan sameeyo cumro horreysiiyu ka xaraloodo waxaa lagu yeelanaya labadaa jeer inuu neef gowraco neefkaasina waa neef waajiba sida qur-aanka ilaahay uu ku sheegay ee ma aha neefku qofku khiyaaru leeyaho iska allabari iyo shiraysi ah odayaal badanoo baadiyaha laga soo xajisiiya markaan nidhaa neefkii hadigahaabaa lacagtiisii la ururinayaaoo dabeedna arigaa sayladii laga iibinaya aan gowracno intuu madaxa xuquuqiishadiisa eegaa buu leeyahay oo adeerkaa haddaynu xaggeeniiba ku gowracno miyaanu sheekh iska fiicnayn dhexejecladu iska ilcajse badantay soomaalida dee wan wankaasunbuu sawiranaya reerkiisi inuu aada ugu baahan yahay ama beledkii ha jooga ama baadiye waarmee bii waaye waxa weeye hadyan baaliq alkacba uma maxiluhaa ila albeyt alcatiiq halka lagu gowracaya waa halkane halkaa maaha xataa hadduu qofku la soo noqdo oo neefkii fidyada ahaa iyo kii hadiga ahaa iyo halkan la yimaado waa inuu lacagta halkan ka xawilaa oo qof reer makaa u idhahda iga gowrac warku waa dhan marka qaybtaasaa halkan saddexdaas siyooda loo xajo mid ka mida ayaa ilahay halkan uu ku tilmaamay faman tamataca bilcumrati ila alxaji famastaysara min alhadi waa wixii sahlanaale hadiya waxa sahlanina waa maxa iyo anaa kuu sahlan loodii geelii arigii saddexdaa keefay ku sahlan dee arigii marka neef ariga una gowraco hadduu wax ka weyn gowracayana dee waa khayr buu soo kordhiyey dee inuu diidayna waa laga cunuun markaa masaakiintunba barakays waaya faman lam yajid qofkaan haddaba neefkiiba helin xukman aw xaqiiqatan xukman buu u waayey neefkii waa la hayaa laakiin kaashkiibaanu hayn ama neefkiiba lama hayo waa sacuudigan arigii iska joojiyey isna arigiisii dadkii kuma filla sidee la yeelaya ariga meeshii ma jiro labada haddii miduun dhaco marka saddex cishana qofku xajka ha ku soomo toddobana reerkiina marka ku noqotaan ilaahay wuxuu leeyahay rajactu idaa rajactu innagaa laynala hadlaya marka reerihiinii ku noqotaan toddobana sooma waa saddex iyo toddoba tobankaa cishaa kuu bedelaya maxay neefkii labadaa midun laakiin ma aha faman lam yajid baa lagu yuri qofkaan helin qofkii awoodi karayo lacagtiisita ama halkan ay u taallo oo loo xawili karo faman lam yajid maya intuu ismasaqu isdhaga tiro inuu yidhaahdo maya waan iska faramadhnahay lacagtiisiina halkan akownka ugu jirto laa ilaahay lagama hoos tusee si dhib yar buu heli karaya inuu telefoon soo diruura kun dollar shan boqol laba boqol iyo saxawil kari kara kari karaya waaya taasina waa taa markaa saddexdaa cisho goormaa la soomaya su-aal isweydiin la weye fi lxaj qolyaha qaarkood waxay leeyiin kol hadduu qofku cumraystay ma ilaa intaan xajka la gaadhin wuu soomi karaa qolyaha qaarkoodna waxay leeyiin kol hadduu ilaahay yidhi fi lxaji waa markuu qofku maalinka sideedaad xidho sideedaad iyo sagaalaad ha soomo iyo maalin koob iyo toban ila ciidda la soomi maaye labada waa jira tilka casharatun kaamila haddii la yidhi saddex iyo toddobaad iska garata inay toddobata inay toban tahay toban haddii la yidhi saddex iyo toddoba la isu geeyey galatay kaamilatunna waa waa tawkiid bacda tawkiid waa lasku ilaahay baa isku sii adkaynaya waa lagu nuuxnuuxsanaya si aan tiradan waxba u dhinin dalika liman lam yakun ahluhu xaadiri lmasjidi alxaraam waa ciddaan reerkiisa halkaa deganayn xaramka qofka xaramka degani sidiisaba cumro inuu horreysiiyo xaj xidha maya taa looma ogola meeshii wuuba iska deganyi goortuu doonuu cumraysan karaa dariiqada u furan isaga waxa weeye inuu xajka un bilaabo dadka xaramka degan waa caynka tamatuc male iyagu waaya waataquu allaha waclamuu ana allaha shadiid alciqaab arrin kale haddana ilaahay uu ka hadlo ah mawaaqiit alxaj azamaaniya xajku wuxuu leeyahay meel laga soo xidhiyo goob la xidho goob laga xidho oo shan meelood buu nebigu ummadda caalamka ucayimu yihi halkaa markaa soo maraysana afarta jiho qoladiina ka imanaya halkaa kasoo xidh halkaa kasoo xidh waktigiisuna waa toddobaatan habeen aye dilqicda shawaal dilqicda dilxija cashrun min dilxija waa bishaa soonfur iyo sidataal iyo tobanka hore caraf markaynu luqadeeni ku hadalno waa saddexda intaa toddobaatanka habeen baa la xidhan karaa alxaju ashurun macluumaat waa la yska yaqaana haddaba faman farada fiihi min alxaja qofka bilaha xidha mar haddaan xaj xidhato saddexdaasi waa kaa mamnuuc rafad fusuuq jidaab waa dumarkii waa dembigii waxa weeyaan iyo hadalkii muranka wamaa tafcalu min khayrin yaclamhu allah khayrka in la badsanaya aayaddu tilmaamaysa waxa alla wixii khayree samaysaan ilahay uu idin ogsoonyay watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa sahay qaata sahayda waxa u fiican alla ka cabsiga sidana safarkaagani uu sahay ugu baahan yahay xajku safarkii aakhiraad ku jirta iskeedaba markaad adduunyada joogtee isaguna sahay buu u baahan yahay oo ah alla kacabsiga shandadu waa inaanay marhnaanin wax kugu jira sidaad kiishadaa u taataabanaysa eed u ilaalinaysa dadku kiishadaasi wada taabanaya intaan la xajayo cidhiirigaa iyo waxaasoo qof waliba dhag buu ku yahay oo waa ku duglaynaya alla kacabsiguna in lagu dugleeyo oo la sahay qaataa buu mudan yahay safarka xajkuna wuxuu ku xusuusinayaa safarka aakhiro markaad reerkaaga ka anbabaxays adigoo ubadkii iyo ooridii iyo adduunkii iyo asxaabtiiba ka anbabaxay oo dayuuradaa fuulaya oo dayntii iska bixinaya oo la dee bas weeye ee ilaahay baa garan inaan soo noqonayo in kale dee sidaa yeelo oo sidaa yeelo oo sidaa yeelo dee meeshii lagu dhimanaya si socdo tanina taasoo kale wey tanna waa taasoo kale marka safarkaas safarkan ku xusuusinaya safarkani sahay buu ubahan yahy kaasina sahay buu ubahan yahy marka waa sahay macnawiya sahay maadiyana waa la sheegayo nimanka reer yamaneed baa waxay odhan jireen war may anagu waanu iska tala saaranaynaa ilaahay oo dad waxaanu nahay aan sidaaba soorta ugu sii baahnayn oo dee markay xajka tagaanay hawl noqotunbay de warsan jireen dadka ka daaya baa layihi kolkaa sahay qaata faina khayra zaadi sahay waxaa u fiican attaqwa maa yutaqaa bihi can su-aal wixii su-aasha kaa kaafiya ee aad su-aal kaga maaranto marka looma baahna markaad xajayso inaad dabadaha isku hadlaysa halkan baad kaga talagelaysaa waxaaga oo dadka shandada halkana loo buuroo halkaa hebel ka dawarsa iyo dadka meelaha suuriye weydiisa iyo waxaa ha odhanina dadka ee dadku wuxoodu iyagoo kirkoodu buuxoo gaashaaman halkan ha ka tageen si ay cibaadada si fiican ugu farbaxaan xajka natiijadiiyo midhaha laga dhaxlo ayay ka mid tahay taqwadu wattaquuni yaa ulil albaab aayad walba way kusoo noqonaysaa baleeg laysa calaykum junaaxun an tattaquu fadlan min rabbikum waynu israacinaynaa aayaadka xajka dhan haynooga dhacaan laysa calaykum junaaxun an tabtaquu fadlan min rabbikum suuqyaa jiri jira berigii hore halkaa carabta dhexdeeda oo marka la xajo wax lagu isku dhaafsan jirayo majinadu lmajaas cukaab suuqyo noocaasa jiray marka asxaabtiiba war berigii hore jahaliyadii maasha wax loo kala iibsan jireye dee kor haddii islaam yimid waxay iibkan aan iska dayno kolkaasaa ilaahay uu fasaxo waxaa la yidhi fadli ilaahay iyo adduunyo xalaala inaad raadsataan intaa xajka ku jirtaan dembi ma aha adoo iska exraaman darawalnimaad ku shaqayn kartaa kuulinimaad ku shaqayn kartaa iyo waxaad dhisto hudheel baad iibin kartaa bishardi waa ina camalkaagiina gudanayso camalkaagiina waa nin soomanoo shaqaysanaya oo kale un waa inaanu cibaadadii arkaanteedii adaabteedii shuruuddeedii akhlaaqdeedii shaqada waxu dhimin waa macruuf oka waxa haddaba ilaahay uu xusay shaqada meeshaa laga qabanayo iyo meelihii oo ilaahay uu cayimay siduu nebi ibraahimba u lahaa waa arinaa manaasikana ilaahay oo camalkan meelahaanu ku gudanayna bal noo tiltilmaan nebiguna wuu tiltilmaamay halkana ilaahay ummadda wuu ku tilmaamay faidaa afadtu min carafaatin fadkuru llaha cinda almashcari alxaraam marka carafa kasoo butaacdaan ilaahay waxaa ku xustaan meesha mashcaru lxaraam la yidhahda agtiis alifaada waxa weeye wax balan badanoo butaaca faada almaau biyihila aada u butaacay baa ladhaha ama afaada almaa marka salaada maqrib dam qoraxda ay tiraa maalinka sagaalaad ayaa laga hor qaadayaa istabta ama bahasha la hor dhigay ciidan baa hor taxan intaa hore dadka gaadiidka iyo lugtaba ilaa gabalka uu dhaco laamiyada iyo meel waliba way xidhan tahay masjidu namir marka laga dhawaaqo ee adaanka lagu dhufto maqribka baa dabeetana oodaa laga hor qaadayaa wixii meesha joogay qof waliba inuu habeenkii kusii habeensado ka cararayaayoo kolkaasa leexadu isqabanaysa gurdanka meesha hadaad meel sare fuushaad saa u eegto labada indhood baa kusoo baxaya gaadiidka iyo dadka isdhex qaaday ee butaacay mashcarulxaraam waa buur yaroo musdalifo ku taalla imika waa la yargaabiyey masjid baa laga dhisay masjidu mashcar alxaraam la yidhaahdo halkaa habeenkii baa la seexanaya salaada subax baa lagu tukanaya in badan baa ilaahay la xusaya waana la kalahaya waa musdalifo ku yaala goobtaasaa ilaahay u cayimay almashcaru alxaraam masjidu mashcar alxaraam baa ku sugan wadkuruuhu kamaa hadaakum siduu ilaahay idiin hanuuniyey dee u daakira ila isagaa ku tacliimiyey ilaahay wuu madno sheegtay ummaddan waa halowsanaydeen intii hore uma afiidu min xaysu afaada annaas quraysh baa waxaa odhan jiray naxnu xums waxaanay dad diintooda ku mid jiroo ku adagoo annagu xaramka ilaahay ka bixi mayno musdalifo dhaafi mayno meesha carafa laydhaha tegi mayno markuu nebigu sanadii toblaa tegeyna way la yaabeen sawkii quraysh ahaa maxaa halkan dhaafiyey kolkaasuu soo dejiyey ilaahay aayaadkan dabeedna waxaa lay halka dadku kasoo noqonayaan kasoo noqda taasina waxay tilmaamaysa halkan markuu ilaahay dadka ku ballamiyu isugu keenay inuu doonayo garba siman iyo dhaka siman inay noqdaan oo kanaa ayaa ahaa deegaan iyo kanaa aafaaqi ah iyo kanaa madaxa iyo kanaa maalqab waxaa lama rabo waa inay isu egaadaan waa inay isku meel maraan waa inay isku waxyeeshaan waa inay isgarab taagaan kullu daalika dadka la mid noqda baa ilahay u leey dadka waa la masaynaya waxay muluq muluq ilaa gaar u socda lama rabo فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا هل كامرك الله يسوي ما تحجك ودماضه أيا طبيعتنا عربي سوي من جرت القاسة وحلا وحي قبايا إياك مهما هي إياك شاك حرير هي إياك بانا هي إياك سأل سوي من جرت يقول بودي سوري دم هي القاسة هير هير لك قبيا أو أبياش ولا أمانة يا أو تروح قبيا لترني خالي عرب القاسة هاي لا يمشي هروا لك جورة وأنا لا أكبت شيء arrinkii hore ha laga baxo kolka dabeetana camalkiina dhammaystaan saddexdaa maalmood maalinka labiyo tobnaad saddexiyo tobnaad la marayo ilaahay ha la xuso aabbayaashiin ilaahay aabbayaashaa xusi jirteen ilaa xusid ku bedela aabbahayaa sidaan ahaa arrinkaasi socon maayee ilaahay xusa ilaahay idin nicmeeyey dikrigiisa ammaantiisa wacdigiisa shirka dadka muslimiinta danahooda laga shirayo awashadikr waxaa kaloo jirayo dhaqankii la suuliyey ka mid ah ila diintani waa diinu takyiir waa nidaamu takyiir yahdim wa yabni jaahiliyada iyo rawaasibteedu duminaya wuxuu dhisayaa nidaam wanaagsan iyo sarxi fiican ayaa islaamku fooq fiican buu dhisayaa oo dadku loo aayo marka intoo halkaa la isugu yimaadaan allaahuma ajcalhu caama kayfin wa khasbin ilaahay ow ka yeel dalka dal wanaagsan duunyada mid wanaagsan caana inaga sii oo cad inaga sii oo caruur ina siiyo halkaasaa dabeed waxaasaa la daldalaya aakhire iyo ma jiro arinka dambe isaga liiska uguma jirinba wa minhum man yaquulu rabbanaa aatinaa fi dunya wamaa lahu fi laakhirati min khalaaq marka taasaa la yidhi hala bedelo oo ha lagu ducaysta maxay kuwanaa ilahay u ammaanay wa minhum man yaquulu rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqina cadaaba annaar han yaraanta lama ogola iskeedaba qofka muuminkaahi wuu han wenyahay qofka aan iimaanka lahayna wuu han yaryahay leannahu ninka adduunyada iyo arrinkeeda u cidhibsada ee intu u soo faysayto waxa uu naftuba uga baxaysa una dunye ururinteeda ilaah iyo rasuul iyo diin iyo aakhira meel iska dhigay waan yarii kaasi adduunyada qolaa ka mahmaahdo waxay idhaaheen qoladan tabliiqaa ka mahmaahdo waxay idhaheen waa sida shaharkaagoo kale bay idhaaheen si yaroo wanaagsan bay dadka ugu dhigeen mogti harkaagu haddaad carartana ku daba cararayaa bay idhahen haddaad daba carartana maba gaadhaysid bay idhahen waa farsamo fiican waa run dee waxaad ka tidhaahdaa ma jiro wuxuu ilaahay kuu qoray wuu kuu qoray mana kaa fuqayo mana ka haddaad sida aada u tuujina kama berin karti intuu ilaahay kuu qoray waa run wey sababtii la kaalay laakiin qalad ha aamin marka ilaahay wuxuu doonaya in hankaagu weynaado oo adduunyadana isaga haya aakhirana isaga haya labada wanaagoodana isaga haya isagay ka goodaa marka ilaahay ow adduunye wanaagsan isiidhi ubad wanaagsan arsaaqad wanaagsan ori wanaagsan waxaasoo wada wanaagsan ilahay adduunyadaisii ilaahay aakhirana jannadaaday sii dhe yen jannada dhexdeeda aan kugu arko aad iga raali noqoto labadaba adduun iyo aakhiraba ilahay weydiiso wax haadihi ducaa min jawaamix ducaa waxay aayaddu ka mid tahay ereyada koob kooban ee ducada macnaha ballaaran xambaarsan wey baabul adciya markay culamadu ka waramayaan waa ducooyinka macnaha ballaaran xambaarsan wey ilaahw adduun iyo aakhiraba xasanaan ku weydiisa xasana fi dunya waxaa lagu fasiray daacadoo lagu waafajiyo caafimaadkaa lagu fasiray caruur baa lagu fasiray ori wanaagsan baa lagu fasiray maadaamuu nabigu yihi adduunyada waa alaab oo alaabteedana ori wanaagsan baa ugu fiican maxaa diidaya in intaasoo dhan la isku wada daro wax diidayaa ma jiro intaasoo dhan oo la isku daray waa xasanatu dunya aakhirana dee waa janno iyo ilahay jannada kula kulmay waaya ulaaika lahum nasiibu mima kasabuu wallahu sariicu lxisaab wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat xukumkan u dambeeyaa waxa weeye saddex iyo tobanka saddexda maalmooda ciidda ka dambeeya laba arrimood baa isaga bannaan ummadda halkaa kusoo xaj inuu qofku koob iyo tobanka iyo labaiyo tobanka joogu ka tago saddex iyo tobanka intaan la gaarin labaiyo tobanka uu baxo iyo inuu saddexda cishaba dhammaysto labaduba oo maxaa loo yidhi haddaba falaa isma caleyhi falaa isma caleyhi labada meelood dadka qaarkood baa mooday in ismi jiro qofka ama dib dhaca ama qadima marka labada arrimoodba khiyaar baad u leedahayoo koob iyo toban iyo labaiyo toban unbaad halkaa joogaysa maalinka labiyo tobnaad haddaad doonaysa inaadanba baxdo gabalku yuu kuugu dhicin buurta u dambaysa marka tuurto saddexda buurood marka tuurto casarkii waa inaanu kuugu dhicin gabalku hadduu gabal kuugu dhaco habeenka saddexiyo tobnaad waa inaad hoyataa baa waajiba wadkuru llaha fii ayaamin macduudaat waa maalmo tirsan ciidda iyo saddexda ka dambeeya way tirsan yihinba mar hadday tirsan yihiin ha degdegin dadku in badan waxaa maalinka labiyo tobnaad dadku inta badan oo u dhintaa waa la degdegayaayoo dadkiibaa ordaya iyagoo maalmahan tirsan xamilila kolkaasaa ilahay ui way tirsan yihiin maalmahaas ilaahay xuso shaqada la qabanaya waa dikri iyo faan maaha faman tacajala fii yowmeyni falaa isma caleyhi waman taakhara falaa isma caleyhi liman ittaqa labada waa isku midka degdega iyo ka iska jooga laakiin da adiga arkayo tacajala ali waa degdeg falaa isma caleyhi dembi ma jira liman ittaqa ka ilaahay ka cabsada qofka dembiga ka nabadgala waa ka alla kacabsi u fuliya arrimahan wattaqu llah imise jeer bay soo noqotay attaqwa taqwa waa nuxurka meesha laga kasbanaya iyo midhaha laga guranaya xajkiiyo looga dhaadhacayo cibaadadan waa attaqwa waclamuu anakum ilayhi tuxsharuun allahu aclam